hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa deeq raashiina gaarsiisay qoysaskan oo ku nool magaalada oog ee somalilan iyo deegaanada hoos yimaada deeqdan ayaa loo qeybiyey dadka danta yar ee saameynta kala kulmay abaarihii ka jiray deegaanada maamulkaasi xamse korbaane oo ka socday hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa ka warbixiyey qaabka deeqdan loo bixiyey waxaanu joognaa degmada oog waxaanu soo gaarsiinay annagoo ah hay-adda u diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka deeq dhan qoys oo loogu tala galay bulshada danyartaa ee ku dhaqan degmada oog iyo deegaanada hoos yimaada waxay la joogaa xoghayaha gobolka saraareed iyo xoghayaha degmada oog oon deeqdaasi si rasmiya ugu wareejinayo waxaana halkan ka muuqda bulshadii loogu talagalay in si rasmiya loo gaadhsiiyey iyo deegaanadii iyagaana si rasmiya ugu wareejinayaa laba boqol iyo siddeetan qoys oo loogu talagalay bulshada danyartaa deegaanada hoos yimaada gobolka saraar gaar ahaana degmada oog xubno ka mid ah maamulka deegaanada la gaarsiiyey deeqda iyo madax ka socotay magaalada oog oo goobjoog ka ahaa bixinta deeqdan ayaa ka warbixiyey deeqda lagu wareejiyey iyo sida ay u bixiyeen anigu xogyaha xoghaye ah degmada oog waxaan ka guddoominay hay-adda aafooyinka qaranka raashin dhan laba boqol iyo sideetan kiish annaga iyo degmooyinka deegaanka nagu dhowba qor dheere dadweyn halbixisay oog intaasoo magaalo ayaa laba boqol iyo sideetan qoys loo keenay waannu la wareegeyntaa waannu loo qaybaynaa maanta waxaan halkan aanu goobjoog ka nahay anigoo ka socda gobolka saraar ahna xogayey gobolka waxaa hay-adda aafooyinka kaydka raashinka qaranka ayaa halkan ku wareejisay laba boqol iyo siddeetan qoys oo degmada oog iyo tuulooyinka hoos yimaada ah intaa waxaa ka guddoomay maamulka degmada oog waxaan joognaa degmada caynaba waxa aan maanta soo gaarsiinay deeq raashina deegaanka habarihesha iyo deegaanada kale ee hoos yimaada deeqdhan afar boqol iyo lixdan qoys oo loogu talagalay bulshada danyartaa ee ku sugan deegaanada kala duwan ee degmada caynaba gargaarkan ay bixisay hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa ku soo aaday xilli baahi ay u qabeen qoysaska danta yar ee loo qeybiyey